galab wanaagsan dhammaantiinba waa maalin khamiisa bisha luuliyana ay tahay afar sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ugu waaweyn ugu yaraan afar dibadbaxayaala oo taageersan falastiiniyiinta ayaa fuulay saqafka sare ee aqalka baarlamaanka ee dalkan austreeliya dalxiise new zealan ka yimid ayaa lagu dilay californiya wararkaas iyo kuwo kale u diyaargarooba ugu yaraan afar dibadbaxayaal taageersan falastiiniyiinta ayaa fuulay saqafka sare ee aqalka baarlamaanka federaalka ee magaalada cambera kooxdan ayaa meesha waxa ay saareen bood weyn oo calana oo ay furfureen kaasoo ay ku dhignaayeen webiga ilaa badda falastiin waxay noqon doontaa xor halka kuwo kalena ay ku dhawaaqayeen in dowladda australia ay qeyb ah ka tahay xasuuqa halkaasi ka dhacay booliska iyo saraakiil kale oo ammaan ayaa goobta tegay laakiin iskumay dayin inay xoog uga soo dejiyaan dadkaasi saqafka saarnaa haweenay u dhalatay dalka new zealand ayaa gaari lagu dhuftay halkaasna ku dhimatay kadib iskuday lagu doonayay in lagu dhaco iyagoo ku sugnaa meel xeeba oo ay fasax ku joogeen dalka maraykanka booliska newport beach california ayaa sheegay in muran iyo gacanka hadal uu dad ku dhex maray meel dukaama halkaasoo laba nin ay isku dayeen inay dhacaan haweeney iyo saygeeda oo ku sugnaa dukaan bugaagta lagu gado senatarad fatima payman ayaa la filayaa inay maanta arrin weyn ku dhawaaqdo maanto khamiisa kadib markii xisbiga leyborku uu howlaheeda ka joojiyey ama ka saaray ra-isul wasaare antony albanisi ayaa laga dhalansaday in miss payman ay dhici karto inay gebi ahaanba xisbiga leyborka isaga tagto maalmo gudahood iyadoo oo markaasi ay socoto nuxnuxda ku aadan waxa mustaqbalkeedu noqon doono senataradan laga soo doorto gobolka west australia ayaa waa dhoweyd waxa ay la codaysay xisbiga greenka iyada oo taageertay mooshin lagu taageerayay in falastiin ay noqoto dal xora waxayna sheegtay in haddii mar kale mooshinkaas oo kale baarlamaanka la horkeeno ay sidii oo kale u codayn doonto israa'iil ayaa ansixisay dhul falastiiniyiinta ay leedahay oo ugu weynaa oo ay la wareegayso oo ku yaala daanta galbeed ee israa'iil ay haysato tan ayaa noqonaysa dhulkii ugu weynaa ee israa'iil ay la wareegto muddo soddomeeyo sanaa tan ayaana loo arkay inay caqabad weyn ku noqonayso rajadii laga qabay nabad meeshaasi ka dhalataa xisbullaahina waxa ay xaqiijisay dhimashada mid ka mid a saraakiisheeda sarsare oo ku dhintay koonfurta lubnaan kadib markii duqayn ay israa'iil u geysatay aagaasi maxamed nimaax naseer ayaa ahaa qofkii dhinto ugu dambeeyey weeraro ay xadka isku dhaafsanayeen israa'iiliyiinta iyo falastiiniyiintu wixii ka dambeeyey markii israa'iil ay bilowday duqeynta khaza kooxdan mintidiinta ayaa weerarkaasi uga jawaabtay boqol gantaal oo ay ku tuureen iyoolal ay leeyihiin milatariga israa'iil madaxweynaha ukraine valadimir seleniskina waxa uu sheegay in ugu yaraan shan qof oo shacaba la dilay konton kalena ay ku dhaawacmeen weerar ruushka uu ku qaaday magaalada ukraine ee demnir la yiraahdo dhowr qof oo kale ayaa sidoo kale ku dhintay weerar kale oo ruushka uu ku qaaday gobolka kharkiv saadaasha hawada berito oo jimcaha melbourne waa daruuro iyo labayo toban digrii sydneyna waa roobab iyo toddobiyo toban halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo toddoba senti oo lacagta maraykanka ah